iminkana iyagii oo fidsan la kulmo qaar ka mid a hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ee diidan arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee weliba shirarka muqdisho ka soconaya waxaa la sheegayaa in dhammaan isugu yeeray ra-iisul wasaaraha dalka in kulan ula qaato hogaamiyaasha puntland jubbaland galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo weliba gobolka banaadir waxa uuna sheegay in uu kala hadlayo arrimo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka ila kaagdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha oo saakay simbe la xiriirtay ayaa sheegay in maalmaha soo aadan iyo weliba maantaba la filan karo in ra-iisul wasaaraha dalka uu kulan xasaasiya la qaato hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland si uu kaga dhageysto ra'yigooga ku aadan ergelinta hanaanka doorasho ee dalka iyo weliba qaabka ay kaga soo qeybgali lahaayeen shirarka isdaba jooga ee ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qoraal dhowaan ay soo saareen hogaamiyaasha puntland ayaa waxay ku sheegeen in dowladda soomaaliya ay ka walaacsan yihiin qaabkay u wado hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka iyo weliba qaabkay u wajahayso arrimaha doorashooyinka dalka uu muran xoogan ka taagan yahay waxa ay sheegeen in ay taagan dowladda soomaaliya ay doonayso in afduub ay kula wareegto arrimaha doorashooyinka dalka iyo kuraasta laga soo dooranaya waa xildhibaanade labada maamul ee puntland iyo jubbaland waxayna walaac xoogan ka muujinayeen saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed doobe qaabka dowladda federaalk soomaaliya guud ahaan ay u wajahayso arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku dhaliilayaan inuu wado qas uu ku doonayo inuu kula wareedo waa uu kula wareego arrimaha doorashooyinka dalka maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la filanayaana inuu maanta uu kulankaasi ula qaadanayo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland isagoona si gaar ah ugula hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka uu muran ku horeeyey weliba kasoo qaybgal la-aanta shirarka ka socda magaalada muqdisho uu bilowday labayo labaatanka bishii hore ee maaj sanadka laba kun labaatan iyo kow iyadoo haatan sideed beri gudahooda aysan kasoo qaybgelin shirarka muqdisho ka soconaya waxaana madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbatay in ay kasoo qaybgalaan shirarka ka socda muqdisho ee looga hadlayo aayaha dalka iyo arrimaha doorashooyinka dalka siyaasiyiin qaar ayaa dhanka kale waxay dowladda soomaaliya ka dalbanayaan in ay u tanaajuso dowladda lamada maamul ee puntland iyo jubbaland oo wata qodobo xasaasi ay ku doonayaan in ku deg- eh, inay ku degto arrimaha doorashooyinka dalka oo khilaaf ka horeeyey halka siyaasiyiin qaar ay qabaan in maamulada puntland iyo jubbaland gacanta lagu dhigo kaasi oo la horkeeno sharciga si sharciga loo horkeeno maadaama ay la sheegay in gadab ay ka galeen dowladnimada iyo qarnimada soomaaliya iyagoo diidan in gebi ahaanba dalka ay doorasho ka dhacdo waxaana siyaasiyiinta qaar ay qabaan in labadaasi maamul ay doonayaan in dalka ay doorasho ka hirgeliyaan waxaana la sheegay in haatan ay isfahan dhowaan ka gaareen maamulada qaar ee uu diray ergada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hiirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug uu ergada u diray maxamed cabdulaahi farmaajo ee isfahan ka gaareen labada maamul ee puntland iyo jubbaland qaabka loo wajahaya doorashooyinka dalka hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa amar hordhigay dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo waa haddii ay kasoo qaybgalayaan shirarka isdabajooga ee muqdisho ka soconaya iyagoona sheegay in shirkaasi laga qayb dhigo midowda murashaxiinta dalka u anqaltaagaya kursiga haatan uu ku fadhiyo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba in gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi la soo geliyo shirkaas ana uu ka qayb noqdo shirka maadaama uu kursigaasi ku matalaya gobolada waqooyi ee somalilan waxaana maamulada puntland iyo jubbaland ayaa lagaba diiday in dalabka ay hordhigeen dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hogaamiyaasha puntland waa hogaamiyaasha galmudug koonfur koonfur galbeed iyo weliba hiirshabeelle ku amray in hadallo wax ku ool ay ka keeneen labadaasi maamul oo aan kasoo qaybgalayna shirarka isdabajooga ee muqdisho ka soconaya si kastaba ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxaa la filanayaa in maalmaha soo aadan oo maanta ay ku jiri kartaba in kulan uu la qaato hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland si uu kala hadlo khilaafka hareeyey doorashooyinka waa qabsoomidda doorashooyinka dalka xildhibaanada mucaaradka ayaa looga digay inay ka foojignaadaan hadallada ay ku garabsiinayaan dowlado shisheeye qaar ka mid a xildhibaanada mucaaradka ayaa barahooda internetka waxay dhowaana ku shaaciyeen in ay diidan yihiin qaabka dowladda federaalk soomaaliya u wado hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka iyagoona dowladaha shisheeye ku taageeraya qaabka doorashooyinka iyo weliba isgarab istaagga ay siinayaan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada ayaa aaminsan in xildhibaanada mucaaradka ay doonayaan inay dumiyaan qarannimada iyo midnimada soomaaliya iyagoona doonaya inay iska horkeenaan shacabka ku dhaqan gobolada soomaaliya siiba caasimada muqdisho xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo wakhtigood u dhammaaday oo la hadlay idaacadda simbe ee maga- magaalada muqdisho ayaa waxa ugu horeyn sheegay qaabkii dowladda federaalk soomaaliya u wajahaysa hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka isagoona sheegay in xildhibaanada haatan kursigu fadhiyeen uu yahay mid sharci ah ilaa xildhibaano kale laga soo dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu soo hadal qaaday xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu kursiga ku fadhiyo uu yahay mid sharci la- waa mid sharci ah isagoona sheegay in kursigan uu ka degi karo ilaa laga doono madax laga doorto madaxweyne isaga bedelaya kaasi oo afarta sannada soo aadan la dooran doona may dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uuna eedeymo kulul usoo jeediyey xildhibaanada qaar ee doonaya in ay dumiyaan qarannimada ama ay kasoo horjeestaan qarannimada soomaaliya isagoona sheegay in xildhibaanadaasi aysan wax doonayn in dalka ay doorasho ka socdaan iyagoona sheegay isagoona sheegay in ay ku weyn karaan kursiga ay haatan ku fadhiyaan ee kursiga xildhibaan
iyo qodobo dastuuriga oo midnaha la laalayayo labada baarlamaan ay faleen iyo qodob muhiima oo qodobka saddexaada oo ahaa haddii doorashada xilligeeda ay ku dhici weyso maxaa la yeelayaa haddii doorashada xilligeeda ku dhici weyso waxaa la isku raacay in baarlamaanka hadda jira uu hawsha sii wato golaha hay-adaha dastuuriga oo madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo midnaha primary intaba ay ku jiraan iyaguna shaqadooda inay wataan marka waa waaya aragnimo laga dhaxlay doorashadii laba kun iyo labaiyo toban koob iyo tobankii damaca in la qabto oo madaxweyne shariif siduu ku yimid hal sano ayaa midnaha extension ayaa lagu daray kii laba kun iyo lix iyo toban baarlamaanka ayaa ku jiray madaxweyne xasan midii iyadana lix bilood todoba bilood ayaa midnaha lagu kordhiyay iyadoo taa laga duulaya waxaa la ogaaday haddii lacalla wax dhixi waayeen sida hadda dhacdoo kale in baarlamaanku salka sii haynayo golaha fulitun ay sii haynayaan arrintaas ayaa jirta marka ma qabo baahi keenaysaa in waxa la yidhahdo kudarsi iyo in lagu fakiro maxaa yeelay haddii bil la joogayo maalin la joogayo sanado la joogayo sharcigan ayaa lagu joogi karaa marka arrintaa waxaan qabaa arrin miidiyaha si qalada midnaha looga buunbuuniyey iyo gaar ahaan niman siyaasiyiina oo runtii shacabka marin habaabinaya oo leh madaxweynihii hore guddoomiyihii hore ma jirto waxaan taas ay soo xusuusinaysaa ninkii hitler dagaalkii labaad ee adduunka hitlerkii adduunka qabsaday wasiirkiisa warfaafinta ayaa halqabsi waxaa hadal laga hayaa xigmada u yidhi dacayaday beenta aan abuuro saddex iyo toban jeer markay aniga igu soo laabata aniga ayaa aamina shacabkii marka saa loo tuso ama dadkii laba dadkii waxaad moodaa ama miidiyihii inay iskala qabsadeen oo leeyahay sharci daraa qoladan ku fadhisaa waxaan leeyahay arrintaa iyadaa marhaabinta shacabka laga daayo baarlamaankan ilaa baarlamaanka la bedelayo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba iyaga ayaa noo keenay waxaanu u ansixinay in baarlamaankaanu joogayo dowladdan ay joogayso marka arrintaas waa taa ma qabo arrin extension la yidhaha
si kastaba xildhibaan cabdi shire hadalkiisa ayaa waxuu ku soo aadaya iyadoo xildhibaano qaar ay barahooda internetka u adeegsadaan inay ku dhagraan hadallo aan u wanaagsanayn midnimada ee qaranimada soomaaliya iyagoo la sheegay in hadalladaasi ay taageero weyn ugu muujinayaan dowlado shisheeye oo ku farxadgelinaya in soomaaliya aysan marnabo tilaabo rasmi ay qaadin waxaana xildhibaanada qaar ay dowladda soomaaliya ka dalbanayaan in ga-il gaara ay saarto xildhibaanada doonaya inay kasoo horjeestaan midnimada dalka waxaana xildhibaanadaasi la sheegay inay ka mid yihiin xildhibaano shan iyo toban dhowaan ah waa xildhibaano ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee dhowaan uu ganaaxa ku dhacay ilaa iyo shan iyo tobanka gaaray kuwaasoo laga mamnuucay inay kasoo qeyb galaan shan fadhi yeelanayaan kulan waa shan fadhi oo yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka oo wakhtigood u dhammaaday guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa war wixii oad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana maxamed aqalfe farsameynayay cidda warka iyagu seega waxay dib uga daalacan karaan simba newsa nabadgelya
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaayo انا شل يا امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا دا محبن يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysiiyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhehday baahinaysa irdaha loogu furaaye raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii i madadaaliyo ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii